xaafadda islii ayaa waxay can ku tahay ganacsi iyo hal abuur waana xudunta ganacsi ee bariga iyo bartamaha afrika waxaana mararka qaar loogu yeeraa muqdisho yarey halka maamulka canshuurta ee kenya k r a ay dakli aad u badan ka ururiso xaafadda balse waxaa xaafadda islii hareeyey wasaq oo dhulka ku jiiday sumcadda iyo sharafta xaafadda oo mararka qaar looba aqoonsado in islii ay tahay xaafaddaan nadiif ahayn culimo ganacsato siyaasiyiin iyo aqoon-yahanno ayaa iyaga oo dhibkaasi ka duulaya u arkay inay mudan tahay inay tallaabo ka qaadaan waxaanay soo saareen guddi arrintaasi u xilsaaran maanta guddiga soo celinta bilicda xaafadda islii ayaa kulan ku qabtay xaafadda oo ay la shireen shirkadaha guryaha dhisa xaafadda islii guddiga waxaa hormuud ka ah sheekh maxamed cabdi umal guddiga ganacsatada islii siyaasiyiinta xildhibaanka deegaanka kamukunji yuusuf xasan golaha wakiilada hoose ee kamukunji iyo dhammaan saaxiibada kale ugu horeen kulanka sheekh maxamed cabdi umal ayaa sharaxay muhiimaddu ay leedahay nadaafadda iyo doorka diintu ay ka qaadatay ilaa aan mujtamacaadka iyo bulshooyinka kale agtooda ku caanbaxnay inaan nahay mujtamac wasakhadeed mujtamac meeshuu dego iyo meeshuu isugu tago wasakhda iyo qashinku yaala nabigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam laysa lana mathalu saw tusaale xun malihin ruuxa muslimka ah tusaale xun ma noqdo dayasho xunna ma noqdo shay kastoo wanaaga dadka isagaa uga horeeya isagaa lagaga daydaa nadaafadda muslimiintaa looga daydaa dahaarada inagaa laynooga daydaa ummad muxuu ahay maalinkii intaasoo goor jirhkeeda dhaqaysa oo weysaysanaysa oo isnadiifinaysa oo istijoonaysa oo muxuu ahay dharkeeda iyo jidhkeeduba nadiif yahay waa muslimiinta taa iyada waxaa la doonaya marka nolosheenni guud inay ka muuqato inay xaafadaheenni ka muuqato inay suuqyadeenni ka muuqato ayaa loo baahan yahay oo aynaan noqonin tusaale xun inaan mitaal ahaan laynoogu soo qaadanin aad iyo wax looga naxaway runtii in gaaladu ay muxuu ahay markay ka hadlayaan nadaafad xumada ay tusaale ahaan inoogu soo qaataan maxay samaynaysaa gurigan quruxda badan ee aada dhisteen ee wada muraayadaha ee dhalaalahaya ee haddana hoostiisa ay bilaacaddu qulqulaysa qashinku dhooban yahay muxuu macno samaynaya wax macnaaba yaatama samaynaya marka wuxuu garan laanahay keliyata war gurigan quruxda badan ee muraayadaheen dhisnay kama maarmo in hortiisa iyo eriyadiisa la nadiifiyee aan nadiifinno wax weyna ku qaadan mayso laakiin aaway dareenkii iyo dadnimadii iyo mas-uuliya dareenkii aaway nin walba wuxuu leeyahay wixii dadka ka dhexeeyey yeelkadii wixiise khaaska ana yaani wax waa u hagaagsanay dabeicadda marka inaan bedelno waa dabeicad asalkeedu ka soo jeeda baadiyaha ka soo jeeda waa dabeicad ka timid mujtamaca badawiya maadaama aan u badan nahay guddiga ayaa soo waday kulamo kala duwan maalmihii aanu soo dhaafnay oo ay ku bartilmaameedsanayeen qeybaha kala duwan ee khusayso soo celinta bilicda xaafadda islii sida hoteelada guryaha xarumaha caafimaadka iyo kuwa la midka ah wakiiladii matalayay qeybaha kala duwan ayaa sheegay inay iyaguna ka go-an tahay inay tani xal waara ka gaaraan islamarkaana meel kaga soo wada jeestaan soo celinta bilicda xaafadda islii siyaasiyiintii maanta uu fadhiyo m c agi xildhibaanka uu hore u yimidi barnaamijkaasoo ma aragtay iyo ganacsatadii oo dham iyo qoladii dhismaha lasu yimidi ilaahay ayaa mahadle hawshaan inan ma aragti meeshaada ay mari inay kasii wanaagsanaato hal kelima oo ka hadli rabin m c a-ga ka hadlay oo barnaamijka qolada dhismaha quseeya oo ahaa markay guryaha la shubaayo inay booyadihii iyo shamiyutada wadi iyo iyo guruubka kaloo caadiga hooshmaata jaayiga iyo caradii iyo wadada xeray taasna m c aga ka hadlay waxaana rajaynaynaa barnaamijkaas in laga waantoobo wadooyinka aan la xirin intaa marka ka gudba ilaahay ayaa mahadle culimmadii hore iyo culimmadaan hadda waxay kala bedelan yihiin culimmadan hadda waxay yacni waxbarashadoodii oo jaamacado ay kaga soo baxeen oy ilaalinayaan waxaa kaloo ummadda ummaddii hore culimmadii hore kaga bedelan yihiin waa dad ka kaaftoomay inay mujtamaca ay ayaga ay wax ka raadiyaan hadda culimmadu waxay noqotay inay diintiina laga soo raadiyo ganacsiina laga soo raadiyo oo dadka kaaftoomay wixii culimmadii hore maaragtay lagu qiimo daray jiray culimmadaan hadda ilaahay baa mahadle dadba hadda dhismaha ku jiro ganacsiga ku jiro wax walba hagaagsan xataa markay iftoonayaan waxay u anfici inay ku dhex jiraan ganacsiga ay u sahli oo labada dhinacba waxaa is waxaa geed ka saaraay oo sh- eh, albaabka olay waa ka waa ka dhammaaday maba haysan iyo waraaqaad kulli marka waxaa iska muuqday biyihii iyo wadaaqdii iyo wasaqdii aa- aa- aasaan u labeelaysa waxaa meeshaas ka muuqata macnaa inay siwijkaba xiray horta kow bismillaahi dhaqmashaad ugu horeyda waxaa waaye in laga qabto siwijka horta wax laga qabto meesha haddii la dhiso waddo la dhiso guri hortiisa la hagaajiyo qashinka la qaado haddii biyo bulaacadda ay burqanaysa waxba lama qaban karo awalan horta waa inaan laga qabtaa siwij oo laga daaweeyo siwijka la daaweeyo waxaan rabnaa haddana in guryaha la dhisaayo iyo waddada qofku markuu guriga dhiso in loo sheego inuu meesha guriga hortiisa asagoo uu leeyahay inuu marmar fiican saaro oo qurxiyo oo nadaamiyo oo marka uu horeeyo waxaan rabaa goobta magacan maaragtay hadda xaafadda guddoomiye fiican oo lasoo magacaabay maashaa xildhibaanku aad bay guud oo aadaas fiican lasoo magacaabay waa wada shaqaynaynaa waana garab istaaganahay laakiin in qaab dhowl ahaan dadka loo sheego marsh- markuu qofku guriga dhisto inuu inta uu leeyahay si qurux badan oo u dhiso kabacdina waddada dhiso markaas waxaa soo baxaa steel qurux badan oo soo baxa waxaa kaloo xogta inadin qofku markuu gurigaas gowle uu dhiso inuu ku dhiso saddex tallaal oo qoqorxoon oo wanaagsan inuu ku dhiso oo markaas guriga wax usoo baxa bilicda guriga wax soo baxe waddada ku dhexda waa soo baxe in qof kastoo guriga uu leeyahay hortiisa uu ku tallaalo saddex geed oo giriina si u daqato waddada waddo giriin uu ku- uu ku tallaalo wax dhibin wax weyn maaha sidaas dee ku tallaalo waddada lagu xido isaguna uu marmar fiican saaraya saddexdaas tallaal kusaa waddada ay dhisan tahay si wid bulaacada aan lahayn meerkaas waxaa soo baxee magaalo fiican inta kale marka waxaa rabaa in habeenkii la nadiifiyo oo dh- dh- markaas nadaafadda waa laga adagya gabagabadii shirka ayaa guddiga waxay akhriyeen warmurtiyeed ka soo baxay shirka ay la yeesheen shirkadaha dhisa guryaha xaafadda islii waxaa isugu imaaday halkaas guddiga bilic soo celinta xaafadda islii iyo dhismayaasha islii ee quruxda badan ee milkiilayaashooda iyo dadka dhiso qeybo ka mid ah ee, fadhi qaatay saacado kadib waxaa ka soo baxday ama ka soo baxay fadhigaas in ee, guddiga bilic soo celinta xaafadda islii ay si rasmi ah u taageereen ugana mid noqdeen ee, dadka u taagan dhismaha xaafadda islii ee, hawsha ayada ah ka shaqeeyo kadibna waxaa ka soo baxay in guddi sagaal xubnood ka kooban oo danaha guud iyo gaar ahaanba ka shaqeeya arrimaha dhismaha inay soo xusheen oo ay doorteen
aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan saxaafadda iyo eh, guddiga dhismaha guriga chairmanka soo dhowow insha allah howl iyo shaqo ayaa noo taalla Een, guddiga een, bilic soo celinta kheyr allaha siiyo waqtigooda iyo xooggooda iyo enerjigooda badan ay geliyeen in xaafadda bilicdeeda wax laga bedelo Een, guddiga eh, dhismaha eh, ma- xaafadda aad u horumariyey guryaha quruxda badan dhiseen Een, maadaama xaafadda horumarkeeda boqolkiiba siddeetan ay ka qaateen labaatanka dhimanee nadaafaddana waxaan aad ugu rajeynaa insha allahu inay dhammaystiri doonaan oo tiim wada shaqayn aan ku wada shaqayn doono dowladda iyo shacabka iyo ummadda oo dhan iyo culimmadii ganacsatada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan idin soo dhaweynayaa howl iyo shaqo wacan suuqa islii boqolaal qof ayaa usoo shaqo taga ku ganacsada ku dukaamaysta maalin walba halka malaayiin lacaga lisdhaafsado maalinkii balse waxaa caqabad ku ah suuqa islii wasaqda waxaana haatan usoo jeestay hawshaasi inay wax ka qabtaan ganacsatada xaafadda iyagoo kaashanaya laamaha kala duwan ee ay khuseyso arrintani su-aashu waxay tahay dadaalkoodu ma ka guulgaari doonaan maxamed cali star f m nairobi